wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda hirshabeelle oo yakaalada ay taataan federaalka soomaaliya ayaa dayactiri ka bilowday ceelbiyoodka deegaanka darda oo muddo tumi iyo shan sano ka badan iyo on halna wal dayactire oo burbur iyo cilado farsamaha wajahday ceelka darda oo sababay iyo biyo waayanga dadka iyo duunyada ceelkaas biyo ku dhama jaranga gadoomiyaha darda nabadoon iyo marti sharaf kale oo hadalay iyo weliba iyo oo mahadnagana dayactirka eerkaasi oo baahi weyn oo anqabangaa bulshada meeshaan maanta waxaad u jeediin dowladda hirshabeelle oo kaashanaysa federaalka waa u jeediin mashaariicdii ugu horreysa maanta ladii bilaahway qayb awalaad hore usoo hesheen tii hadda ugu horreyso hadda maanta socota waa u jeediin waxa wax loo qabana waa adika
ilaahay baan uga mahad celinaynaa galka tardaa oo balli biyogalaan ahaa jiro oom loogu bici jiray haddana ilaahay oo heerkan soo gaarsiiyey oo laba matoor leh oo magaalo leh oo masaajid leh oo iskuul waxbarasho leh oo cimiseej caafimaad leh haddana meeshaas horumarka sii tallaabsanaysa ayada dhan cimrigeeda uu labaatan sano yahay oo ka horeynaba biyolahaynaba laheen nicmadaas allah casa wajalla ayaan ku mahadinayna wabacdeen maantay dayactir baa loo yimid waxaan mahad celinaynaa dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelle iyo agaamasiimayaasha noo yimid ayaa ku maasan bacdallaahi kadib waxaa la dayactirayaa ceeshaan oo muddo shan iyo toban sano lix iyo toban sano ayuu ceelkaan qoda yahay taqriiban
anigoo ku hadlaya afka kambaniga maaragtay qandaraaska ku qaatay meeshaan insha allah waxaan rajaynaynaa in sida ugu wanaagsan maaragtay dadkan wax loogu qabto waxa maanta aan aada ugu faraxsanahay in ceelkan tardood oo muddada dheer lagu soo dhaqmaayey inuu maanta uu dayactir uu helayo isku duubaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo gobolka hiiranga cawil maxamed jabriilo oo ee maskaxdii ku dambeeytay dayactirka ceelka darda islamarkaana muhiimadaas ceelkaas ay bulshada dartaiyo inlada dayactirka iyo ku warbiya muhiimadaasaya
awal ilaah subxaana watacaala ayaa maxad iska leh oo noo suurtageliyey in aan soo gaarno deegaanka tardo bartamaha dalka soomaaliya ee gobolka hiiraan waxaan ka soo baxnay degmada beledweyne ilaahay subxana watacalana si nabad aynuu keenay waxaan u maanay inaan dhagax dhigno deegaankan oo muddo shan iyo toban sano in ka badan aana helin wax dayactir ah maadaama cabashadiisa ayna soo gaarsiiyeen odayaasha dhallinyarada waxaana wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda federaalk soomaaliya iyo tan hirshabeelle u fududeeyey kabanilaado grid constitution waxaana fankaas laga taalkuleeyey hay-adda caalamiga ee unisef ciidan dayactirkumula ka sameeya iyo ceelbiyoodka ayaa muhiimadan le bulshada ku noolanga deegaanka darda oo dhibyo anqabanga biilaanta oo mudiya haysatiya